waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xariga ka jaray xarunta waxbarashada gobolka banaadir oo muddo soddon sano kadib dib loo hirgeliyey taasi oo qayb ka noqon doonta xoojinta adeegyada waxbarashada iyadoona daahfurka xaruntan ay goobjoog ka ahaayeen hogaanada diladaha waxbarasho ee dalka ka jira xaruntan cusub ee ku taala degmada xamarweyne ayaa ka kooban dhowr qaybood oo bixin doonta adeegyada waxbarashada si loo helo waxbarasho tayo wanaagsan oo bilaash ah iyo in ugu yaraan la yareeyo baahida waxbarasho ee ka taagan gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulkiisu ay ka go-an tahay inay wasaaradda waxbarashada ka gacan siiyaan horumarinta waxbarashada gobolkan inay dhammaantood ka warqabaan doorka waxbarasho ee reer banaadir maanta ay ku sugan yihiin oo ah runtii door ayaan u qalmin sidii loo gaarsiin lahaa waxbarasho baahsan ubadkeenna ay u heli lahaayeen kalsooni waxbarasho dhiirigelin tayo waxbarasho iyo tiro waxbarashada tiro waxbarashaba ayaa wasiirku geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay waan uga mahad celeynaynaa annaguna haddii alla idmo hawshaas faraha badan oo nafurka ah kuma hagran doonee garabkiisa ayaan istaagi doonnaa wasiir dadaalkaaga sii wad garabkaagaan taagannahay dhammaan wax alla wixii maamulka gobolka banaadir loo diro ama lagu wareejiyo ku wajahan xagga waxbarashadana siday tahay ayaan rajaynaya inaan uga soo bixi doono haddii alla idmo gudoomiye cumar filish waxa uu daladaha waxbarashada dalka ku ammaanay inay usoo dhabar adeygeen dib u soo noolaynta waxbarashada dhallaanka soomaaliyeed xilli xaalad aada u adag dalka uu ku jiray runtii daladaha waxbarashadu duruufo kala gedisan ayay u soo mareen ababinta iyo tacliinsiinta ubadkeenna iyadoo duruufo adag ay jiraan oo iskuuliska ay lagu xayiro amni darro darteed oo ay suuragal tahay inay madaafiic ku soo dhacaan ayay mataqaanaa meelo badan xidhan yihiin ayay u dhabar adeygeen inay ubadkeenna ka saaraan jahliga soona gaarsiiyaan meel runtii ayaan gaari lahayn haddaan dadaalka noocaasoo kale aan loo samayn meeshaan maantay aan joogno waa xarun loogu talagalay waxbarashada gobolka banaadir ama maamulka gobolka banaadir oo ugu talagalay inay noqoto xaruntii waxbarashada gobolka waxaa dadaal dheer u galay doctorasa hodan cali iyo hay-ado mataqaanaa gacan naga siiyey suuragelinta arrintan dhammaantood waa uga mahad celinayna dhankiisa wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa nasiib daro ku tilmaamay in bulshada ku nool gobolka banaadir keliya boqolkiiba toban ay waxbarasho aado taasi beddelkeedana ay waajib ku tahay in arrintaasi wax laga qabto waddanka inta iskuul aada da'dii iskuulka gaartay iskuul aado waxaa la yidhi waa labaatan iyo saddex boqolkii toddobaatiyo toddoba guryahay joogaan waa nasiib daro laakiin waxaa nasiib darre ka xun ah gobolka banaadir in boqolkii toban keliya ee iskool aado toban toban iyo laba hadba saa u xisaabtid cabirka qiyaasta guud ee dadka degan magaalada gobolka banaadir marka intaa qiyaastid waa arkaysaa yani yani madowga meesha ka jiro marka taa waxayda tusinaysaa mas-uuliyaddu wax sahlan wax sahlan idiima soo socdaan waxaa soo socda howl adag laakiin nasiibku muxuu yahay in digaargaroogu fiican yahay in waxa la haayo oo lagu dagaal tagayo agabku inuu fiican yahay aqoonta inay tii hore ka fiican tahay in bisaylka guud ee loo qabo in dowlad wax maamushiya baahida ay badan tahay wasiirka waxa uu xusay in waalidiinta soomaaliyeed aanay xilligan awoodin in lacag ay ku bixiyaan waxbarashada carruurtooda taasina ay sababtay in carruur aad u fara badan aanay dugsiyada aadin oo ay dayacmaan wax ka qabashada arrintaasina ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay wasaaradda waxbarashada iyo gobolka banaadir si dugsiyo waxbarasho oo bilaasha loo helo dhanka kale wasiir goodax ayaa ugu dambayntii soo hadal qaaday qorshe dhowr jeer siyaasiyiin isaga ka horeeyey ay ku haminayeen ee ku aadan maqaamka gobolka banaadir isagoo xusay in dalka uu yahay mid federaal ah sidaa darteedna dadka ku nool magaalada muqdisho loo baahan yahay inay helaan maamul u gaar ah oo gobolka banaadir laga dhigo maamul goboleed dastuurkan qabyada markii la qoraayay oo dhammaaday muxuu ahaa siddeed boqol iyo labaatan iyo shantii ergo ay ansixiyeen waxaa ku tiilay in gobolka banaadir maqaamkiisa la caddayn doono haddii sida uu hadda markaa hal caddayn leeyahay siduu hadda yahu ahaa marka waa inay baahi jirtay dastuurka uusan ku qanacsanayn sida hadda uu yahay marka shacabka banaadir horta waa inay ku qanacsanaadaan xuquuq dastuuriya inay u leeyihiin in staatuska hadda jiro oo isbedelo maxaa yeele dastuurka waxaa la qoray staatuska hadda jiro oo jiro wuxuuna dastuurku yidhi waxaan waxaan ahayn waa in la sameeya marka horta sidaan ma ahaan karno dabcan gadaalna uma noqon karno meesha keliya oo meeshaas laga aadi kara caqliga saliimkaa wuxuu sheegaya inuu yahay mar haddii magaaladan ay tahay yacni rubac hadduusan ka badnayn dadka soomaaliya oo dhan inay halkan ku nool yihiin meesha keliya laga aadi karo waa inay maamul goboleed noqotaa dalkuna federaal hadduu yahay dadkii intooda badanna halkan degan yihiin gadaalna aan loo noqon karin meesha la joogana la joogi karin caqliga wuxuu sheegayaa waa in laga aadaa maamul goboleed
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali